aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir mu'asasada alkataa'ib ayaa waxa ay hadda baahisay sawiradii la wada sugayey ee weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe sawirada ayaa waxa ay gaarayaan soddon iyo toddoba sawir waxa ayna soo bandhigayaan qaabkii uu u dhacay weerarkii cuslaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen saldhigyadii askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen dureedka degmada aadan yabaal iyo gudaha degmadaas intaba sawirka ugu horeeya ee waxa uu soo bandhigay difaacyadii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka oo ay la wareegayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaasi waxaa askarta dowladda federaalka uga qodnaa godod baca ayaa kor laga saaray qaarkood waxaana muuqanaysa in halkaasi ay ciidamada dowladda federaalka ku haysatay xaalad adag ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay madaxa ka wada toogteen askartii ku sugneed ee gododkaas dhufaysyada looga dhigay ciidamada dowladda federaalka ee qorshuhu ahaa inay halkaasi ka difaacaan degmada aadan yabaal balse sawiradu waxa ay soo bandhigay in ciidamadaasi cagta la soo mariyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay gudaha u galeen degmada inta aan ka gudbin sawirada gododkii looga qoday duleedka magaalada waxaad arkaysaa askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay xabaddu ka haleeshay qeybaha sare ee jirka kuwaasoo daadsan ee duleedka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale waxaay askartu halkaasi uga carareen gaadiidka dagaalka oo waxaa hadda ii muuqanaya gaari cabdibilo ah oo laga cararay iyo gaari booyad ah oo ay ciidamada dowladda federaalka uga carareen goobta intaasi kadib waxaa la arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gudaha usii galaya degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe sawirada ayaa soo muujinaya dagaalka culus ee halkaasi ka dhacay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana gudaha u galaya halkaas sida muuqata degmada ayaa waxaa ka da-ay roob waxaadna arkaysaa meydadka askarta dowladda federaalka oo qaarkood dhex jiifa dhiiqada qaar isku dayay inay halkaasi ka gudbaan ayaa waxaa iyana lagu toogtay ee gudaha degmada aadan yabaal meydad aad u badan ayaa waxa ay dhex daadsan yihiin ee gudaha degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo ay haleeshay xabadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan waxa ay sawiradu ku tusayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo raayada towxiidka ka taagay ee argada ay caanka ku tahay degmada aadan yabaal iyagoo sidoo kale gacanta ku dhigay ee qaybaha muhiimka ah ee degmada sida saldhigga booliiska ee degmada aadan yabaal iyo xarunta degmada waxaa sidoo kale ee muuqanaysa filada ay caanka ku tahay aadan yabaal oo iyana ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiin sawiradan ayaa ah kuwo itus oo itaabsii ah kuwaasoo muujinaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda gacanta ugu dhigeen degmada aadan yabaal kadib weerar culus oo ay halkaasi ku qaadeen sawiradan ayaa waxa ay sii kordhinayaan niyarjabka iyo quusta haysata dowladda federaalk iyo warbaahinteeda oo tan iyo saaka uusan jirin wax war a oo kasoo baxay oo ku aadan ee weerarada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada aadan yabaal sawirada ayaa si aada ugu baahaya baraha bulshada waxaana marba marka ka dambeysa iska soo dabadhacaya falcelinada ay dadku ka bixinayaan